degmada baraaba ee caasimadda dowlad goboleedka koonfur galbeed yaa maalmo wiilahdhaafiyah ku qulqulaaya barakacyaal cusuba canasooyaha kubogtaaleen deegaano ku tirsan gobolka shabeellada hoose ee kuliyad maarkiyaha food saartay xaalada adag haanasay oo badan beeraley iyo xoolo dhaqataa gudoomiyaha degmada baraabe ahna duqa magaalada cumar cabdi shafaana oo shirjaraacid qobida xafiisha iyo waliba uu faahfaahin ku biyey dadkan bogtaale cusub ahdeereen degmada soona sheeginta hadda reed undejiyo un sameeyana balse iyo helna gargaarkii oon baahanaayeen waliba uuse gudoomiyaha hankabaaqay hay-adaha samafalka in dadkan la hangurmado maadaama iyo in dad cusub daruufo adagna wajahayana dad ku dhowaad maanaa sideed boqol konton qoys oo horena maanaa oo magaalada ay u joogeen taqriiban afar kun iyo maashay marka qoysaskaas ayaa waxaan u dejinay dib u dejin inaa maanaa aan ku samayno meelihii ayaga degi lahay inaan u samaynay dadkaasoo qasoo qaheen weliba waxay u badan yihiin dad beeraley ah beerahooda annaga aa u jeedno intaa maanaa beerahooda ayagoo geleydii ku taalo dhibaatooyinku maanaa ay haysato mar walbana magaaladii maanaa waxay kusoo ziyaadeen maalinba maalin kasii hore waxaa kusoo ziyaadeen barkaca kusoo ziyaadeen oo marka shacabweynaha magaalada ku dhaqan iyo guud ahaanba manaa shacabweynaha soomaaliyeed in magaalada ay u baahan tahay mar kale inay hay-adaha caalamiga ee dib u soo eegaan hay-adaha caalamiga waxaa waaye sida hay-adda oo bisha cas iyo hay-addan oo mana newway iyo hay-adaha kale mana lookalada n g oda iyo kuwa internationalkaba waxaan rabnaa in magaalada dib loo soo eego magaalada maanta waxay maraysaa meesha ugu dambeeda ay maraysaa sababta waxaa kalifa intaasoo dhan ummadan shacabka baadiyaha joogaan meel horta baadiya waxaa la dhahay beerfal ama mana hoolo dhaqato ah waxba kama jiraan maalin walba barakac lagu hayaa waa lagu soo barakiciyaa dhibaatooyina lagu hayaa weliba saas ay tahay maanta waxay maraysaa qofka qoyskii in laga canshuuro alaa qofkii doorar ku sameeyaan qolada nabadiidka ku sameeyaan maadaama degmadan baraka ay ku yihiin hadda degmadan sablaale ayaa barakac magaalada ugu ah deegaanka maringu ayaa barakac magaaladan ku ah kunya barow iyo ilaa kilomtr iyo wixii u dambeedo magaaladana barkac ku yihiin maanta waxay sii maraysaa in oo mana gobolka baay qayb ka mid tahay mana degmada diinsoor iyo mana nabaaxigeeda dadka ay ka soo barkacaan gobolka shabeellada kuntuwarey ilaa mana hadda dadka imaadeen waxay ka imaadeen sablaale iyo kuntuwarey iyo meel la dhahay alanfuto oo magaalada weliba mana soo buuxdhaafeen shalay iyo darad iyo maalmihii ka horeedo dad buuxdhaafa weliba ayagoo mana dhibaataysan ayaa magaalada soo garay hay-adaha marka waxaan ka codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan ugu degdegsan in maanaa dadkaas maana dib loo soo eego loo imaado la fiiriyo baahida magaalada maanta ka taagan wax la soo koobi kara ma ahan marka insha allahu tacala waxaan sii rajaynana ilaahay idinkii hay-adda maana maareynta masiibooyinka qaranka iyo tan wasaaradda manaa ee maareynta masiibooyinka dowlad goboleed koonfur galbeed iyo guud ahaanba manaa hay-adaha caalamiga inay magaalada soo fiirshaan magaalada maanta waxay maraysaa halista ugu dambeeday maanta dhibaato ka taagan waayo oo qaybta mana dhanka barkacyaasha maadaama barkac badan magaaladan ku nool taqriiban mana shan kun ilaa iyo lix kun oo mana hoosi mana oo magaalada mana barkac ku nool waxaan kaloo rajaynaa ilaahay idinkii dadka maanta soo barkaceen shalay soo barkaceen maalintii kasii horeysiyawa soo barkaceen maalin walba mana soo barkacayeen in loo helo meel ay degaan in loo helo bacyo ay ku hoogsaan in loo helo biyo nadiif ay kumana ay helaan in loo helo cunto oo weliba mana dhiigjoojin ah degdeg ah in loo helo xaalado badan oo isbiirsadeenah sida abaaraha iyo colaado ku jiran gobolka shabeellada hoose iyo weliba qoysas badan ka qasabtay in minateedia ku bogtaalaan islamarkaana hadda barakacya ku yegi magaalooyinka gobolka shabeellada hoose qaarshoon iyo bogtaalena magaalada muqdisho